kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry oo maalmahan socdaal ku maraya dalal ka mid ah qaaradda eshiya ayaa dalka ay ishayaan ee kuuriyada waqooyi ku booriyey inuu joojiyo hanjabaadaha uu dalkaasi ku hayo nabadda iyo barwaaqada gobolkaas islamarkaana uu joojiyo barnaamijka gantaalaha nukliyerka hadal uu ka jeediyey magaalada tokiya dalka jabaan ayaa kerry uu ku sheegay in iskaashi ballaadhan oo eshiya ka hergela loo baahan yahay kaas oo kuuriyada waqooyina ay qayb ka tahay hase yeeshee mister kerry ayaa shuruud ku xidhay iskaashigan ay kuuriyada waqooyi qaybta ka noqon karto hadalkan kerry oo isniintii shalay uu jeediyey ayaa imanaya kadib afar maalmood oo kulaman la qaatay madaxda dalalka shiinaha kuuriyada koonfureed iyo jabaan kulamadaas oo dhammaan diiradda saaraya xiisadda ka jirta jasiiradda kuuriya dalka kuuriyada koonfureed ayaa sabtidii wadahadal ugu baaqay kuuriyada waqooyi kaas oo kuuriyada waqooyi ay iska diiday dhinaca kale john kerry ayaa madaxda shiinaha kala hadlay sidii ay kaalin uga geysan lahaayeen xakamaynta kuuriyada waqooyi waxaa kale oo uu dalkaasi ugu baaqay wadahadal lagala galo waxyaabaha ay tabanayso haddii ay joojiso barnaamijkeeda nukliyerka isaga oo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi xulafada oo dhan dhammaantood waxaa jira kaalin ay ka ciyaari karaan sidii loo taageeri lahaa nabadda iyo barwaaqada gobolka arrintaas oo ugu dambayn ay kuuriyada waqooyi xulafo iyo qaybba ka noqon karta ayuu yidhi arrinta isweydiinta mudanaysa waxay tahay kaalinta uu dalka shiinuhu ka qaadan karayo qaboojinta xiisadda ka jirta jasiiradda kuuriya maadaama uu yahay xulafada keliya ee kuuriyada waqooyi ay gobolkaasi ku leedahay waxaa arrintaasi sharxaya cabdiraxmaan takhalowa madaxa xarunta nabadda iyo cadaaladda soomaalida kuna sugan gobolka minnesota ee dalka maraykanka samir waa mahadsan tahay si aanu u fahamno mugga ay leedahay dowladda shiinaha marka la yimaado qaboojinta xiisadda hadda taagan waxaa haboon inaan yaro xusno taariikhda ka dhexaysa labada wadan waa waqooyiga kuuriya iyo shiinaha haddaan yar dul maro shiinuhu dagaalkii kun sagaal boqol iyo kontonkii labada kuuriya udhexeeya ee maraykankuna oo kuuriyada koonfureed la safnaa shiinuhu wuxuu jiray xagga kuuriyada waqooyi oo xaggaasu militarily iyo dhaqaalaba xaggaasu caawinayay kun sagaal boqol kow iyo lixdankii shiinaha iyo kuuriyada waqooyi waxay saxiixdeen heshiis qoraya in shiinuhu garab istaago kuuriyada waqooyi haddii dibadda laga soo weeraro iyo inay dhaqaalaha dhaqaalo ku caawiyaan heshiiskaas laba gooro dambaa la cusboonaysiiyey oo mar waxaa la cusboonaysiiyey kun sagaal boqol iyo kow iyo sideetankii mar labaadna waxaa la cusboonaysiiyey kun labada kun iyo kowdii oo markaa wuxuu dhacayaa iminka labada kun iyo kow iyo labaatanka marka xiriirka noocaas ayaa horta labada kasoo dhexeeya wadan haddaynu usoo gudubna haddaba su-aashaada jawaabteeda maanta xiisadan taagan ee kuuriyada waqooyi iyo kuuriyada koonfureed ama kuuriyada waqooyi iyo xulafada kuuriyada koonfureed oo maraykanka ku jiro shiinuhu wuxuu ka ciyaari karaa door weyn inuu damiyo macnaha arrintan waxaan u leeyahay horuu uga soo ciyaaray dhowr gooroo hore xiisadahanu ay bilaabeen shiinaha ayay ahayd wadankii dejiyey shiinaha waxaana mithaal waxaana usoo qaadan karaa mithaal waxaa loogu yeeray six party talkska waxaa la yidhahda ama wadahadalka lixda geesood oo ay isugu yimaadeen in in in kuuriyada arrinteeda weliba nuclearka kuuriyala ka hadlaan waa lixda wadan ee ay tahay ka mid tahay ruushka maraykanka jaban kuuriyada koonfureed kuuriyada waqooyi iyo shiinaha marka lixdaas groupkaas lixda waxaa aada uga shaqeeyay shiinaha waan gartay marka maantadan la joogana maanta haddaba shiinuhu dhowr goor oo intii ay kuuriyada waqooyi ay ay samaysay tijaabinta hubka nuclearka ee qumbaladoriyada ah bishii labaad ee sanadkan shiinuhu wuxuu istaagay mowqifyo uusan hore u istaagin wuxuu aada u cadeeyey in uu ka xun yahay ficilka kuuriyada waqooyi ay arrintaa ku samaysay wuxuuna ku booriyay inay arrintaa joojiyaan marka waxaad moodaa maanta shiinuhu inuu xaggan usoo badan yahay kuuriyada koonfureed iyo iyo xulafadeeda oo uu leeyahay kuuriyada waqooyi arrintaas sameynaysaan daandaansi weeyaan waxayna keeni kartaa dhibaato ka weyn aydan idinku macnaha haddan idinku hayn marka shiinuhu taariikhiyanna rool buu ka ciyaaray dowr weyn buu ka ciyaaray maantana dowr bayn baa uga furan waxaana ka garanaysaa maraykanka jen john kerry beijing magaalada pekin wuxuu kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda oo uu ka dhadhiciyey inuu arrintan iyaga ay isagoo tahay macnaha cidda damin karta oo sida wararku sheegayaana shiinisku ay ka aqbaleen waxaa muuqateen dhinacyada isku haya jasiiradda kuuriya oo mid kasta oo ka mid ihi wax gaara doonayo cabdiraxmaan takhal ayaan mar kala weydiiyey waxaa maraykanku uu ka doonayo kuuriyada waqooyi inay samayso si xiisaddu ay u joogsato maraykanka horta marka koowaad iyo culammadiisu waxay doonayaan waxay tahay in gacanka kuuriya laga baabi'iyo hubkan qumbuladoriyadda ama nuclearka ah ee hadda kuuriyada waqooyi lagu sheego inay ilaa shan ilaa lix haba haysato number one horta taas waa wa waa qodobka koowaad oo qodobka haddaan la helin mar walba waxaa jiraysaa cabsida ah in inay abuuranto tartan cusub oo lagu hubkaas lagu magaranaysa lagu samaysanayo iyadoo aan ognahay so kuuriyada koonfureed iyo jabaanba labada wadanba inay awood u leeyihiin hubkaasu inay samaystaan marka maraykanku wuxuu doonayaa inaan hubkaasu maaragtay laga baabi'iyo gacanka oo dhan sida waddamadaasu ay nabadooda macnaha ay cabsida uga baxdo taasu waa marka koowaad laakiin hadda maanta qodobka hadda la doonaya waxa weye horta in xiisadan la joojiyo marka hore oo xiisadan macnaha lagu celiyo sidii ay markii hore ahayd kadibna goolkaas ah in la baabi'iyo nuclearka laga la bilaabo marka maraykanka horta oppositionkiisa ugu sarreeya waa kaas weeyaan kuuriyada waqooyi ayaa iyaduna u aragtay in xulafada maraykanka kuuriyada koonfureed iyo jabaan ay jiritaankeeda khatar ku yihiin shacabkeedana ay gaajo ku dilayaan haddaba waa maxay waxa qancin kara kuuriyada waqooyi si xiisada gobolka ka jirta ay u qabowdo wel wa waa runta waa jirtaa arrintaa horta kuuriyada waqooyi ay ka cabanayso waana arrin soo socotay oo gruubkii aan mar hore xusay ee ahaa gruubkan lixda wadahadalka lix geesoodka ah waxaa loo sameeyey in lagu xaliyo number one arrinta maraykanka ee ah in nuclearka laga baabi'iyo gacanka kuuriyada iyo qodobka labaad oo ah in la siiyo north korea dadka macnaha wax anfaca maaha hubka iyo arrimaha kale raashin mucaawino ah in loogu bedelo intii ay magaranaysaa militariga iyo hubka noocaasa ay ay niyadda ku hayso in xagga mucaawino bini aadamnimo keliya la siiyo marka arrintaas uu soo socotay intii hadda samaysay north korea tijaabada nuclearka culus mar labaad la saaray taasaa magaranaysaa waxay keentay in marka north koreanka ay yidhaahdaan waxaa lanaga gooniyaa wixii aan dadka siinaynay sidaa daraaddeed anagu dagaal baan qaadayna khatar baan dadka iyagii kusoo fool leh ama gaajaa dilaysa ama dee magaranaysa marka arrintuna salkay ku haysaa arrinta hadda aada xustay ah baahida iyo mucaawanadii awal xaggaa u imaan jirtay oo ay ka baqayaan inay go-do marka north koreanku ujeedada ugu weyn a hadda leeyihiin waxaa weeyaan inay mucaawanadaasu socoto oo ayna go-in taasna waxaad moodaa inay inay in hadda xaggooda ay u leecayso maxaa yeelay koonfurta kuuriya iyo shiinayskaba labadaba waa ka shanqariyeen in lagu soo noqdo wadahadal miiska wadahadalada mucaawanadiina maaragtay laga wada hadlo siday ku socon lahayd
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankuon maanta ku soo qaadannay isfaham waaga ka jira jasiiradda kuuriya iyo dadaallada maraykanku ka wado si xiisadda loo qaboojiyo intaynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo